waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qiiqii ceelcad sheekadii la baxday qaybteedii hore jaamac gaab waa oday welise waa xoog waa shan iyo lixdan jir waxaase loo maleeyaa inuu wax dhan ka yar yahay markii la weydiiyo siday taasi ku dhacdayna wuxuu kaga jawaabaa horta weligay cidna xaasid kuma noqon marka labaadna rabbicaano geel buu agtayda dhigay had iyo jeer koofidu basadiisa kama maqnaato wuxuu ku qariyaa bidaal weyn oo uu jeclaan lahaa intuu subax soo tooso inuu madaxiisa ku arki waayo waa nin saddexda adduunyo ee ay soomaalidu dhaqato hodan ka ah aadna looga yaqaan eelcad iyo meelo badan oo bartamaha gobolka mudug ka mid ah wuxuu dhalay dhowr iyo toban carruura oo wiilal iyo gabdho u kala baran waa laba bohood mid ma ahe intooda kalena waa wada qaangaaro qaar baabaxaas iyo guryare dumarkii ay carruurtaa isu dhaleeni markay dhalma daayeen ayuu guur cusub dhexda u xirtay inkastoo tashigaasi uu isaga qudhiisa muddoba ka guuxayay waxaa haddana kusii hambooriyi jiray odayo ay shaxaan oo dhowrkii gu ee u dambeeyey iyagu hablo aad u da'yar wada guursaday kuwaas baa waxay kula kaftamaan maxay jaamacow xoolahan faraha badani kuugu filan yihiin haddii aadan carruur ku korsanayn uur iyo araxtoona haween aan waxba kuugu sidin maxaa ku duldhigay ma yaradkaad ka masuugaysaa mase waayaabe islaamahaad ka baqaysaa wax lagu wadaba gubaabadii jaamac way ku duxday markaas bay ka go'day inuu guursado oo weliba ishii bugtaabaha ku bekaacsatee degaanka oo idil gabadha ugu qadanka iyo quruxda badan uu kala soo baxo isaguse waa oday oo habeenkii intuu soo gaatamo kolba cido meel deggan hablahooda uma xodxodo tegi karee sidee buu ku ogaan gabadha tilmaantaas lihireeraha ay u joogto dhallinyaro uu u adeer yahay intuu hoos ula faqay ayuu bari iyo bogax u kala diray wuxuu kula ballamay gabdhaha degaanka jooga inay uga soo dooraan inan ugub oo bilic iyo anshi wanaag labadaba faceed kaga foortay wuxuu doonayaa dhallinyaradaasi inay ku soo noqoto iyada oo mid waliba uu kula talinayo heble hebel inuu guursado markaasna uu isagu ka doorto tii inay madhaafaanka tahay ay la ahaato muddo dhowr bilooda haddii kolba gabarh loo soo sheegayay oo looga sheekaynayay ugu dambaystii wuxuu jaamac gaabgowska ku qabtay inan ammaanteeda loo kala bayri waayayo uu ninka dhalay garanayo waxay tara kaga dhammaatay cawlale axmed maxamuud inuu doono oo si degdega uu aabbaheed iyo adeeradeed uu ugu gogol fadhiisto dabadeedna isaga iyo nin ay ilmo adeer ahaayeen ayaa goor subaxa waxay u jarmaadeen reer axmed maxamuud oo meel ay u harsan karaan degganaa galabnimadii reerka ma dhaafsanin markay ku warrameenna meel aqallada ka yaro durugsan ayaa goro dugsoon looga asteeyey fiidhoraadkiibaa wanjoogaa ah loo loogay daribtiisii goortay ka dhargeenna dhiiro caano geelah ayaa laga durduuray cabbaar haddii xoolaha iyo daaqa laga sheekaystay ayaa la istusay markuu jaamacdantu u socday uu reeraha u sheegan lahaa in la gaaray oo maxaa loo gaari waayey ma cid kale oo idhanta laga dooni lahaabaa goobta ka maqan waa maya saddexda nin ee uu hor fadhiyaa sow midi aabbaheed ma aha kan labaadii sow adeerkeed rumaad ma aha kan saddexaadna barbaarkii walaalkeed ahaa ee kor uga weynaa sow ma aha allay leeyahaa markaasuu jaamac wuxuu hoos ka gudniyey ninkii la socday ee ay xigtada ahaayeen si uu isagu hadalka u furo gabadhana uu u weydiiyo kiina intuu nebiga ku salleeyey ayuu yidhi waxaannu idinkugu nimid inaan idinla xidhiidhno gabdhihiinna gabarh ka mida inaadna siisaan waxaannu idinka doonaynaa awlale axmed oo aannu u doonayno jaamac gaab oo aad garanaysaan garabkaygana fadhiya si degdega ayuu axmed maxamuudna martida codsigaas uga oggolaaday taana foolkiisa lagama akhrisanoo mugdi bay ahayde waxaa laga ogaaday hawraartii uu hadalka ku bilaabay ee ahayd ninkii gabadhaada ku weydiistay toddoba fac buu kuu ammaanay waxaa xigay yaradkii oo laga heshiiyey toban halaad iyo qori kow iyo tobanla ah oo jaamac gaab uu gabadha ka keeno markaana loo dhiso waase goorma markuu rays dhoomaa tala dhoobantaa waa tii la yidhiye waxaa la isla gartay biyagu markuu eebba cirka ka keeno habeenkaas haddii tobaniyo cisho laga joogo ayaa si aanay cid kale gabadha u soo hawaysan wuxuu jaamacadeedkii uu la xidhiiday laba wiil ugu soo dhiibay deeq aan badnaynoo aan yaradka ku tirsanayn soomaaliduna ay gabbaati u taqiin waxay ahayd hal irmaanoo niragteedii wadata si gaarahana uu odaga ugu galladay iyo dhar sodohda iyo cawrani ay ku arratirtaan hawshaasi intii ay socotay cawrana looma sheegin waxay ogaatay oo keliya markuu odaygu dharkii gabbaatiga ahaa uu hooyadeed ugu sii dhiibaayey ee uu ku yidhi u sheeg inantaada in aan jaamac gaabsiiyey maya iyo aabbahay buu iga yahay hadduu rag ka haro ayay ku jawaabtay kolkay hooyadeed uga tibix siisay ninka la siiyey da'da uu joogo iyo inay guga soo socda xaggiisa u wareegi doonto markuu aabbaheed taas ogaadayna wuxuu ugu yeeray hoos galbeedka aqalka minweyntiisa oo gabadha hooyadeeda si walba wuxuu ugu dadaalay inuu taladiisa yeelsiiyo si kastana wuxuu isugu dayey inuu ka dhaadhiciyo in guurka jaamac ay danteedu ku jirto ha yeeshee waxba ugama naasacaddaan inna uguma soo loodsamin wixii murti uu u soo daliishadayna eebba wax ugama dhigin ugu dambaystii isaga oo raba da'da jaamac inuu wax wanaagsan u tuso ayuu hadalkii ugu soo gebagabeeyey maandhay weligaa ma maqashay mahmaahdii soomaaliyeed ee ahayd ninku dhali karaa ku dhaqi kara taasna intay ciddi isku jabisay bay kaga jawaabtay oraah dhiiranoo hablihii la da'da ahaa aanay ku dhici karin waxay tidhi oo sidee buu igu dhaqi karaa wuuba iga hor dhimanayaae dabadeedna waxay ku war heshay odagii oo inta dhab u carooday dhowr dharbaaxo oo degdega dhabanka iyo isha bidix kala helay isaga oo hiif iyo haaraanna ugu daraaya markay ka sii cararaysana waxay maqlaysay isaga oo ku leh bahalku qaad maalin kastaba nin gayaankeeda oo na soo weydiistay bay nagu ceebaynaysaa shawciil horuu u qabaayo hadda ka hor bay ku diiday oday soo doonay yarad fara badanna ka bixin lahaa maxaase xigi doona dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo sheekadan qaybteeda labaad hadduu eebbaydmo